faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan canays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abowraan radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan ku soo dhowaada warka habeen ee raadiyaha cadaado anigoo sharmaarka ayaa dhegaystayaal caawa idinla socodsiin doona waxaana caawa ugu dooran warkaan idii hayno madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in isfahamu ku soo dhammaaday shirkii magaalada garowe maamulka puntland oo iclaamiyey shir lagu heshiisiinayo dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka taliska ciidanka asluubta oo beeniyeen xabsiga dhexe lagu dhaawacay nina janabiya waa shirka howlaha xasilinta dalka oo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lagu soo gebagabeeyey maanta habaaraadka kale dhegaystayaal warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah daacish oo soomaaliya waa daacista soomaaliya oo sheegtay inay u baahan tahay dhakhaatiira janabi ah oo u daawaysa dagaalyahanadooda akhbaaradka dibadda ayaa sidoo kale dhegaystayaal warka habeene raadiyaha cadaado caawa aad ku maqli doontaan goordhow diyaar garooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo waa habeennimo isniina talaadan ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha koowaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaasoo fidsan taliska ciidanka asluubta soomaaliya ayaa beeniyey in xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho lagu dhaawacay nin ajanabiya cabdikariin cali afrax oo ah taliyaha ciidanka waa taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta soomaaliya ayaa ka hadlay warar sheegaya in maxaabiis waa maxaabiis daacashnimo ku eedaysan in habeen ka hor uu ku dhaawacay xabsiga dhexe nin ajanabiya oo maxbuusa kaasoo dhowaan laga soo xiray garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kadib markii lagu qabtay walxaha looga shakiyey oo uu diyaaraddaasi la raaci lahaa jenaraal cabdikariin ayaa sheegay in laba ruux oo isugu jira al-shabaab iyo daacish ay isku dayeen inay dhib gaarsiiyaan balse arrintaasi ay ka war heleen taliyahaas xabsiga kaasoo fashiliyey qorshaha sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in saraakiil ajane waa waxa uu sheegay in saraakiil ajanabiya oo ka socda shirkadda bangraf iyo kuwo kale ay soo booqdeen ninka ajanabiga ee u dhashay dalka ingiriiska islamarkaana ay qireen inaysan wax dhiba gaarin taliya ku-xigeenka ayaa sheegay in xabsiga ay ku xiran yihiin dembiilayaal kala duwan oo isugu jira daacish iyo shabaab ninka u dhashay ingiriiska oo lagu magacaabo antonio thomas ayaa toddobaadkii hore maxkamadda gobolka banaadir amartay in lagu sii hayo xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya madaxweynaha maamulka puntland ayaa ilaamiyey shir lagu heshiisiinaya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira madaxweynaha maamulka puntland cabdulaahi deni oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada garowe ee puntland ayaa sheegay in maamulkiisa ay martigelin doonaan shir dhacaya bisha saddexaad ee sanadkan shirka ayuu sheegay in lagu dhexdhexaadin doono dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo muddo ka horjoog waa muddo ka hor joojiyey wada shaqayntii u dhaxaysay deni ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay ka dalbadeen martigelinta shirka si loo soo afjaro khilaafka taagan arrinta ka dhalatay kulamo laba maalmood uga socday garowe madaxweynaha soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaasoo dhammaantood ka qaybgelaya munaasabadda caleemasaarka ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha maamulka puntland in la isku afgartay islamarkaana ay ka aqbaleen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada in shir lagu heshiisiinayo lagu qabto magaalada garowe oo xarun u ah maamulka puntland waxaana madaxweynaha maamulka puntland deni oo sii hadlayay uu sheegay in sidoo kale uu guul fiican ku soo dhammaaday shirkii ka socday magaalada garowe oo waa shirkii iyo caleemasaarkii ka socday magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaana dhanka kale madaxweynaha puntland uu tilmaamay in loo baahan yahay dadka soomaaliyeed ay gacmaha isqabsadaan tobanka waxaan halku qabanaynaa shir jaraa'id aan doonayno inaan ka mahad celinno madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne shariif sheekh axmed sidoo kale madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah jubbaland galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed sidoo kale waxaan rabaa halka inaan uga mahad celiyo gobarnarka gaarisa iyo wafdigii xildhibaanada iyo sanatarada ahaa ee la socday safiirada dowladaha aan saaxiib ka nahay marti sharafta kale ee dalka dibadda iyo gudahaba nooga timid sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada ee muddadii hawshaan socotay mas-uuliyadda weyn ee ballaaran hayey waxaan sidoo taasoo dadka reer puntland sharaf iyo karaamo weyn u ahayd islamarkaasna abuurtay fursad aada u weyn oo dadka soomaaliyeed ay ku wada kulmaan waxaa kulamadaas muddadii uu socday fursad laysugu helay in ay si gaara isku arkaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka madaxdii hore ee madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka ah xasan sheekh iyo sheekh shariif sidoo kale madaxweynayaashii hore ee puntland mudane doctor cabdiweli cali gaas iyo madaxweyne cabdiraxmaan faroole madaxweyne ku-xigeenyaashii hore iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda puntland ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane cali geedi intaas oo dhan runtii waxay muujisay shirkaas oo maalintii shalahay qabsoomay waxaa aada looga wada hadlay marxaladda adag ee dalku marayo sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo midnimada dalka looga wada shaqeeyo sidii dowladda soomaaliyeed dibudhiskeedii loo gaari lahaa meel wacan shirkaasi wuxuu albaabada u furay in si qoto dheer loo wada hadlo iyadoo kulankii caleemasaarka oo ay qeyb ka ahaayeen isimada reer puntland waxgarad abwaaniin iyo dad kale oo magac iyo maamuus kale bulshada soomaaliyeed ay aada u soo jeediyeen in dadka soomaaliyeed iscafis guud uu halkaa ka dhaco maadaama fursad aada qaaliya u ahayd waxaa dadkii oo dhan isla qaateen uga horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed in wixii dadka soomaaliyeed ku kala dhex jiray xalidhalin laga noqdo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo ka hadlayey kulankii magaalada garowe iyo qaabkii ugu soo dhammaaday madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay inuu isfaham ku soo dhammaaday shirkii magaalada garowe shirar wadatashi waa shirkii wadatashiga ahaa ee ka socday magaalada garowe kuwaasoo u dhexeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ayaa ku soo dhammaaday wejih wanaagsan kulamada ayaa lagu lafagurayay hagaajinta xiriirka dowladda federaalk soomaaliya dowladaha xubinta ka ah iyadoo diiradda lagu saaraya sidii loo soo waa sidii looga gudbi lahaa kala aragtiduwanaanshaha udhaxaysa labada dhinac waxaana la ysku raacay in laga shaqeeyo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaan bogaadinayaa kulamada miradhalka ah ee maalmihan maalmahan nooga socday garowe waxaan uga mahad celinayaa dhammaan madaxda ka qayb qaadatay bisaylka ay muujiyeen iyo sida ay diyaarka ugu yihiin inaan horay u dhaqaajinno geedow socodka dowladnimada soomaaliya oo baa oo u baahan midnimo wadatashi iyo isu tanaasul iyo waxwada qabsi ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa intaa sidoo kale uu ku daray ayaa waxaa intii uu kulanka socday uu soo jeediyey shirka kanxiga ay martigeliso magaalada garowe bisha maarso ee sanadkan si loo dardargeliyo howlaha waa howlaha horumarinta waa howlaha hortuminta u leh dowladda dhisidda soomaaliya isagoona uga mahad celiyey maamulka puntland sida wanaagsan ay uga qayb qaateen qabsoomidda iyo martigelinta shirka wax ku oolka dhinaca kale madaxweynaha ayaa maanta kulamo goonogooniya la yeeshay islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan saciid suldaan cabdisalaan oo ka mid ah isimada dhaqanka puntland isagoo ku ammaanay kaalinta duubabka dhaqanka puntland ay ka qaateen dib u heshiisiinta iyo xoojinta midnimada soomaaliya madaxweynaha ayaa intii uu garowa ku sugan yahay waxa uu kulamo la yeelan ama la yeelanaya qaybaha kala duwan ee bulshada puntland si uu u dhagaysto aragtiyadooda iyo talooyinkooda ku aadan dib u dhiska dalka iyo dib u heshiisiinta shacabka soomaaliyeed halka warkaasi dhegaystayaal aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhanna aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com iyo website-kan saaxiibada nahay ee hobya media dot com sheekh shariif sheekh axmed ayaa dalbaday in aan dalka loo dhibaatay nacaybka qof gaara sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee soomaaliya waa dowladdii ku-meel gaarka ahayd shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif waa sheekh shariif sheekh axmed oo la hadlayay boqolaal ka tirsan ardayda puntland ayaa dalbaday in qof gaara nacayb loo qaba aan dalka loo dhibaatayn sheekh shariif ayaa ardada u sheegay in soomaaliya ay ka soo gabanayso dhibaato gaadhay ama dhibkii gaaray haddana ay ku sugan tahay meel wanaagsan balse waxa uu sheegay in dhib inay dhib badan tahay ama dhib badan laga soo maray sidii halka maanta ay joogto loo soo gaarsiin lahaa soomaaliya meel wanaagsan ayay joogtaa waana laga soo waxaana laga soo maray dhib badan ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed nacaybka qof gaar ah aad u qabto dalkaaga ha u dhibaatayn dalkan qof waa ka wen yahay ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo la hadlayay boqolaal ardayda jaamacadaha puntland ee magaalada garowe ku sugan weli dhegeystayaal warka habeen ayaad la socotaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalkaasi kenya barqanimadii maanta ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre waxaa si weyn loogu dhoweeyey ama loogu soo dhoweeyey magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi kenya wararka aanu ka helayno ayaa sheegaya in booqashadaasi ay salka ku hayso kadib markii casumaad uu ka helay madaxweynaha dalka kenya uhura kiyata ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha kenya ayaa yeelanaya kulan ay uga wada hadlayaan adkaynta xiriirka labada dowladood iyo ballaarinta iskaashiga dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo xiriirka istaraatiijiyadeed ee labada dowladood haddaba waxaa dhegaystayaal weerara wixii warar ee kusoo kordha kulamadaasi ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka kenya uhuru kiyata waxaad ku dhegaysan doontaan akhbaaraadkayaga dambe daacishta soomaaliya ayaa sheegtay inay u baahan tahay dhakhaatiir ajaaniba oo ka caawiya daaweynta askartooda daacista soomaaliya ayaa ka dalbatay dhakhaatiir ayaa dalbatay dhakhaatiir ka soo jeeda wadamada reer galbeedka inay soomaaliya u yimaadaan sidii ay adeegyo caafimaad oo bilaasha ay ugu fulin lahaayeen gudaha soomaaliya afhayeen u hadlay daacish oo isku soo iska soo duubay muuqaal soconayay muddo shan iyo toban daqiiqa ayaa sheegay in dhakhaatiirta ay u baahan yihiin isu- ay isugu jiraan kuwo xirfad sare leh iyo sida khaliinada waxaan goordhow booqannay tuulooyin dhowr ah halkaasoo dadka ku nool intooda badan ay yihiin xoolodhaqato waana dad danyara oo aan heli karin xarumo caafimaad ayuu hadalkiisa sii raaciyey ninka u hadlay daacishta soomaaliya oo wejigiisa daboolnaa xilliga uu muuqaalka duubayay sidoo kale daacish ayaa ku eedaysay dowladda soomaaliya inay dayacday doorkii ay uga aadanaa caawinaadda iyo garabsiinta dadka reer miyiga gaar ahaana kuwa danta yar ee aan heli karin adeegyada caafimaadka afhayeenka u hadlay daacish qaybteeda soomaaliya ayaa ugu dambeyn sheegay in ururkooda ay ka go'an tahay sii wadidda waa sii wadidda adeegyada caafimaad ay siinayaan dadka soomaaliya isagoo intaa ku sii daray ilaa iyo haatan inay gargaar caafimaad u fidiyeen dad gaaraya laba boqol oo ruux kuwaasoo xoolodhaqataa dagaalamayaasha daacish qaybtooda soomaaliya ayaa tir ahaan lagu qiyaasaa inay gaarayaan laba boqol iyo konton dagaalame halka dagaalamayaasha al-shabaabna oo ay diriri ka dhaxaysana ay dhankooda tir ahaan lagu sheego inay gaarayaan toddoba kun oo askari sida la sheego shir waa shirka howlaha xasilinta dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta soomaaliya ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay siddeed iyo labaatanka bishii koowaad laba kun toban iyo sagaal magaalada muqdisho ku qabatay shir howlaha xasilinta dalka shirkan oo ahaa mid labadii bilood waa shirkan oo ahaa mid labadii bilood mar la qabto ayaa looga hadlayay arrimo muhiim u ah xasilinta dalka iyo iskaashiga hay-adaha kala duwan ee ku howlan dib u soo kabashada soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta mudane xildhibaan cabdulaahi faarax weheliye ayaa shir guddoominayay waxaana ka soo qaybgalay xubno ka socday xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha xafiiska amniga qaranka dowlad goboleedyada dalka gobolka banaadir iyo sidoo kale hay-adaha soomaaliya ka taageera howlaha xasilinta dalka sidoo kale shirka waxaa looga areysanayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha xasilinta iyo dowladaha waa dowladaha hoose ee ka socda dalka iyo sidii la isugu dubaridi lahaa iyadoo la raacayo istaraatiijiyadda xasilinta dalka iyo tubta amniga iyo cadaaladda oo ay xasilintu qayb weyn ka tahay waxaa la isku raacay in si dhow la iskula xisaabtamo iyadoo la farayo iyadoo la faray dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha xasilinta inay raacaan hannaanka dowladeed oo ay wasaaradda u dejisay waa inaannu isla xisaabtannaa ma ahan oo keliya inaannu shirka noqon doono mid lagu kala warqaato laakiin wuxuu noqon doonaa mid si dhaba la iskula xisaabtamo sidaasi waxaa yidhi wasiiru dowlaha mudane xildhibaan cabdulaahi faarax weheliye gabagabada waxaa la isku raacay sanadka laba kun toban iyo sagaal inuu noqdo sanadka taabagelinta mashaariicda xasilinta si loo gaarsiiyo bulshada adeegyada ay u baahan yihiin iyadoo si dhow loola xisaabtami doono hay-adaha dhanka ammaanka ku shaqada leh warkii habeen dhegaystayaal ee raadiyaha cadaado ayaad weli dhegaysanaysaan akhbaaraadka dibadda ayaa inoo soo socdo hase haatee qadar adeega bulshada ah ayaan dhegaystayaal markaan idiin soo gudbinaynaa
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم
hormuud telecom shirkaddii hanaqaado karti iyo hufnaan shalay looga haruun lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadka oo hidhar socdo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hormuud weeye garo hal kalaan jirtoo lagu gaarin hormuudoo ruuxaad u hilowdo haatufkiisa garaacdo hadowna uu ku yidhaa hufnaan maqalkiisa hadalkiisa faseexaso hortaadiyo kama eegtid hareerta calashaan hormuud telecom hal kalaa jirtoon lagu gaarin hormuud ee hoy weeye ammaano hantidaada xalaasha ah haatufkaaga dhex taalla hadalkaa geli mayso xisaabtaada haraagaas intii kaama habaabo gacantaad ku haysaa calashaan hormuud e v c plus hal kalaa jirtoo lagu gaarin hormuud oo oonkiiyo haraadkii abaar lagu haro dadku ay ku hoobteen shirkadaan hakanayn lagu yaqaan hiilkoo hanti waxay hayaan marna aan hakranayn ugu horraysa gurmadkoo hormuud weeye garo had kastoo la joogiyo habeen iyo dharaar hormuud shaqaday u hayaan bulshadeenna muran laysku haystiyo hugul iyo guuc hadalka ma taagno horumarkii dalkeenna hormuud waa ka kow loogana har isgaarsiin hormuud telecom
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي
markaana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa ka cabsi qaba in kacdoonka ka socda dalkiisa uu saameyn badan ku yeesho madaxweynaha suudaan cumar xasan al bashiir ayaa sheegay inay jiraan dadaallo la doonayo dalkiisa rabshado iyo qalalaaso loogu abuuro islamarkaana ay jiraan isku dayo in isku dayo ah in lagu tallaabsado dhaqdhaqaaqyo la mida kuwii gugii carabta madaxweynaha ayaa hadalkani ka sheegay xilli uu ku sugnaa magaalada caasimadda ee alqaahira waa alqaahira halkaas uu kula kulmayey madaxweynaha masar cabdicabdifataax al siisi waa booqashadii labaad ee uu albashiir ku tago dalal shisheeye tan iyo markii dibadbaxa dibadbaxyada ay dalkaasi ka bilowdeen bishii diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay dibadbaxyada ayaa laga soo horjeeday qiimaha maciishadda oo sare u kacay balse xaaladda ayaa markii dambe isu beddeshay kacdoon looga soo horjeedo siyaasadda al-bashiir dadka dibadbaxa dhigayay waxay ku dhawaaqayeen hadallo iscasil madaxweyne dibadbaxyada ballaaran ayaa loogu magacdaray gugii carabta ayaa bilowday sannadii laba kun iyo tobankii wuxuuna ku baahay dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika kaasoo markii dambe horseeday dagaal la sokeeye muddo siddeed iyo toban maalmood oo banaanbaxyo ka jireen dalka masar waxay ku qasabtay madaxweynaha masar xusni mubaarag inuu xilka iska casalo bishii febraayo sannadii laba kun koob iyo tobankii khudbad uu jeediyey madaxweyne al-bashiir waxa uu qiray in dalkiisa ay ka jiraan dhibaatooyin balse aysan ahayn qalalaasaha waa balse aysan ahayn qalalaasaha ay teminayaan warbaahinta wariyaal u shaqeeyay warbaahinaha shisheeyaha ayaa laga hor istaagay inay ka warramaan dibadbaxyada ka taagan waddankaasi suudan warkii oo habeennimada dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinayay waxaa soo saaray saaxiibkay xasan axmed maxamed waxaana ii farsameynayay saaxiibkay kale karama intaan warkaan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
saaxiibkay hanadow muujadahan hawada galay hugunka iyo codkaiyo hannaankay u shaqeeyaan kama helin naftayda oo mid la hubo hadeertaan layskuna hadleyn karo halkeen ugu hagaagaa
hodanay walaalay adigaan hamiinkiiyo harka kale aqoonine hoyga aad ku nooshahay hareertiisa kama fogo waa hotel agtaada habsan male shaqaaluhu ilaa hiirta waa beri iyo jeer hamiin dumo heegan heegan weeye joogtaa hamigoodu waa guul hadafkiiyo halbeeguna waa hubaal xaqiiqaa haybteeda gaarka ah haddaan kugu hagaajana siddeetan iyo siddeed dhibic shan mega artis rediyo cadaado habusocodka nabadiyo haasaawo loo bogay himilay ku caan tahay reediyo cadaado afka hooyadeen iyo hobalada wadaniga ah hiddahay ku caan tahay rediyo cadaado rediyo cadaado waa idaacad dhexdhexaad ah oo aan dhanna u xaglanaynin waxayna mar kasta hawada idiin soo marinaysaa warar iyo barnaamijyo ku salaysan xaqiiqda haddaba dhegaysa si aad u hesho xog dheeraada ka dhiga saaxiibkaaga kuugu dhow rediyo cadaado waxay faahfaahin intaa dheer kala xariir furashan afartan iyo lix siddeetan iyo sideed soddon iyo labo ama fura sideed lixdan konton iyo kow toddobaatan iyo kow ama laynka idaacadda oo ah lixdan iyo sideed sagaashan iyo shan konton iyo toddobo haddaba ballanteenu waa rediyo cadaado hoyga wararka sugan